ugu dambayntii cidda la badbaadinayo waa shacabka soomaaliyeed waa in la kala gartaa cidda gumaadaysa iyo cidda u gurmanaysa idinku waxaad u soo istaagteen inaad badbaadisaan cadowga aada rabtaan inaad la dagaalantaanna waxay u soo istaageen inay ciribtiraan sidaas daraaddeed waxaan maantay idinkugu hambalyeynayaa inaad tihiin iftiinkii iyo rajadii ummadda soomaaliyeed aniga iyo taliyaha xoogga madaxweynaha iyo dhammaan madaxda qaranka ha noqdaano xildhibaano ha noqdaano sanataro ha noqdaano siyaasiyiin kulligiin kulligeen waa idin garab taaganna soomaali meel walbay joogto maantay waxaa u furan hal dariiq keliya dariiqaasi waxa uu yahay inaan marka hore ka xoreyno cadowga ummadda soomaaliyeed dhulka ummadda soomaaliyeed qof walba soomaaliyeed oo dhegaysanaya oo daawanaya meeshan maanta ciidanka jooga waxaan leenahay ciidankaas u soo duceeya soo garab istaaga la garab istaaga wax walba ay u baahan yihiin